وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
waxaana dhulka ah goosinno isbarbar ah iyo beero canab ah haruur iyo geedo timir leh jirrid haruur iyo geedo timir leh jirrid urursan ay dhowr geed ka soo baxaan iyo kuwo kala tagsan oo geed keliya ka soo baxa halkii jirridba mid keliya uu ka soo baxa jirridkii iyo kuwo halkii jirrid dhowr geed ka soo baxaan lagana waraabso biyo isku mid ah waxaana kaga sare marinaa qaarkoodba qaar kale qiimaha cunnada waxaa hubaal arrinkani ugu sugan calaamooyin ciddii fahmi